aan ku horreynay sida aada warka ku maqlayseen xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta muddo toban daqiiqo ku dhow buuq iyo foori ku hakayey wadbadu madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ka jeedinayay kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa jeedinayay khudbad uu dhinacyo badan uga hadlay hase yeeshee ay ugu muhiimsaneyd arrinta doorashada soomaaliya oo uu sheegay in uu taageersan yahay in wakhtigeeda ay ku dhacdo wariyaheena v o a cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
ka hor hadalka labada gole baarlamaanka iyo hadaljeedinta madaxweyne maxamed cabdulaahi waxay lahayd xiise gaara markay timaado ka hadlidda siyaasadda soomaaliya iyo jihaynta nuuca doorasho dalka ka dhici karaysa dadka daneeya siyaasadda soomaaliya ugu horeeyaan ahsaabta siyaasadda mucaaradka iyo dadka musharaxiinta ee mustaqbalka haminaya kursigan waxay maanta kaag dhawaayeen muuqaalbaahiyaasha iyagoo sugaya hadalka kasoo bixi doona madaxweynahe la xiriirta nuuca doorashee dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi wuxuu hortagay labada gole isagoo gudanaya qodob dastuuri ah furitaanka kalfadhiga toddobaad ee golaha baarlamaanka durbasa waxaa istaagay xildhibaan la diidanaa madaxweynaha kula eedeeyay inuu ku fashilmo hogaanka siyaasadeed ee soomaaliya madaxweynahoo sii wata hadalkiisa maqlayana mucaaradada kaga imaaneysa baarlamaanka qaar kamid a xildhibaanada fadhiya ayaa dul istaagay arrinta doorashooyinka soomaaliya wuxuu sheegay madaxweynuhu in golayaashu ay soo gudbeen sharci doorashooyin isaguna uu qaninka ku duugay haddana dadweynuhu waxay soo dooran doonaan
waxaan ugu soo fool leh doorashooyinkii guud ee dalka sida aad la socotaan si aada la socotaan bishii lixaad ee sanadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii sidaad la socotaan bishii lixaad ee sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii waxaa shirkii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda federaalka ah aan ku shirnay magaalada baydhabo aan go'aaminay aanan gaarnay heshiis siyaasadeed in dalku doorasho hal qof iyo hal cod uu galaayo aan gaarsiinayno isla sanadkaas isla sanadkii labada kun iyo sideed tobankii bishii oktoobar waxaan shir guddoomiyey shir ay lahaayeen golaha wasiiradu waxaana faray inay soo diyaariyaan sharcigii doorashooyinka qaranka ayna u gudbiyaan golahan sharaf ka leh bishii labaad ee sanadkii ee sanadkan hadda aan ku jirno xeeritaankii kalfadhigii saddexaad waxaa xafladdii oo si toos ah looga daawanayay muuqaalka baahiyaasha adduunka ayna ka soo qayb galeen guddoomiyeyaasha labada gole baarlamaanka sharafta leh ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo marti sharaf kale aan faray mar kale aan faray mar kale oo aan hortooda ku saxiixay sharcigaas doorashooyinka qaranka oo aada ii soo gudbiseen si shacabka soomaaliyeed ay u helaan fursad ay ugu doortaan cidda ay rabaan iyo wakhtigii loogu talagalay loo asteyna inay u dhacdo doorashada waxaa intaas dheer guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka ee oo iyagu naftigooda warbaahinta u caddeeyey mar waraysiya laga qaaday in doorasho ay dhacayso ayna ku dhacayso wakhtigii loo asteeyey sidoo kale ayaa shirkii golaha wasiirada ee dhacay labaatan iyo sagaalkii bishii hadda lasoo dhaafay ayuu ra-iisul wasaaraha si ku celisaa haddana ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan golihiisa wasiirada uu caddeeyey dalku inuu doorasho aadayo wakhtigii loo asteeyena ay dhacayso hadduu ilaah yidhaahdo waxaa sidaas aawgeed aan labada gole ee sharafta leh ee baarlamaanka aan halkan aan leeyahay mar kale guddiga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ay khusayso aan ku dhiirigelinaya aan ku adkeenaya inay gutaan waajibaadka ka saaran sidii ay doorashada u dhici lahayd ayna ugu dhici lahayd sidii aad u ansixiseen iyo wakhtigeeda oo nabad ah hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan sidoo kale aan ka filayaa saaxiibbada soomaaliya iyo waddamada deeq bixiyaasha ah inay naga taageeraan sidii aan u gaari lahayn yoolkaas muhiimka ah oo taariikhiga ah hadduu ilahay yidhaahdo
madaxweynahoo ka hadlaya meelo badan ayaa si gaara wuxuu isku dultaagay arrinta matalaada maqaamka muqdisho wuxuu ka dalbada labada gole inay il gaara ku hayaan arrinta la xariirta matalaada aqalka sare ee muqdisho isagoo xusay in muqdisho ay tahay muraayad layska wada arkayo xilligan soomaaliya waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego mudakhileedka hay-adaha dastuuriga ee soomaaliya muddooyinkii dambena humaag siyaasadeed ayaa dul babanayay nuuca doorashee dalka ka dhici karaysa cabdulqaadir okay v o a muqdisho